الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق قال أبو جعفر الطحاوي وحولي رحمه الله تعالى ومن أحسن القول قفق وراهد يا هذا الكوناتشيا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسولك إلهي هذا الكوكو أرانيو أو كشيكي قفق وناتشيا وأزواجه يحسسك الطاهرات ee daahirka min kulli danasin qurun kasta ka daahira wa durriyaatihi iyo tafiirtiisa almuqadasiina ee ayaguna ka daahirkaa min kulli rijsin qurun dhammaantii yacnii asxaabta rasuulka iyo aswaajta daahiraadka iyo durriyadiisa qurun oo dhan iyo nijaasoo dhan ka daahira qofka hadalka iyo wax ka sheega uu ka sheegaya wanaajiya faqad bari'a wuu ka beri noqday min anifaaqi nifaaq iyo munaafiqnimo beri ayuu ka noqday sheekhu wuxuu halkaa hore inooga soo hadlay in ahlu sunna ay jecel yihiin asxaabta rasuulka inaanay jacaylka mid ka mida aanay ku xadgudbin mid ka mida inaanay ka beri noqonin inay cidda asxaabta u cadhooto u cadhoonayaan khayr waxaan ahayn ku sheegaya ayagu khayr mooye wax kale aanay ku sheegin jacaylkooduna uu yahay diin iyo iimaan iyo ixsaan saxaabada rasuulka nacidooduna gaalnimo iyo nifaaq iyo duqyaan ay tahay haddaba halkanna wuxuu inooga hadlayaa xaasaskii nebiga iyo durriyaddiisii waa cadfu khaasin calaa caam ama dikru lkhaasi bacda alcaam waa shay khaasa oo shay caamo dabadii la sheegay maxaa yeelay dumarka rasuulka dee waxay ka mid yihiin saxaabadii ayay ka mid yihiin weliba saxaabada kuwii ugu mudnaa weeye maxaa yeelay suxbadoodu yacnii way ka heer sarraysaa suxbadii dumarrada kale oo dee calaaqa sawjiya iyo xidhiidh qoysnimo ayaa u dheeraa waxaana uu hadalkan u soo qaadanaya ayuu gaar ugula soo baxayaa nimankaa shiicada gaar ahaan rawaafida nimanka la yidhaahdo ayaa markaa aswaajda dumarkaa siiba caayisha oo ilaahay uu beri yeelay oo xumaan ilaahay ka beri yeelay oo qur-aan ilaahay qiyaami saaca la akhrinayo uu ilaahay ku beri yeelay ayay markaa dhaleeceeyaan oo wax ilaahay ka beri yeelay ayay ku simeeyeen iyo xumaan sidaa daraaddeed baa ahlu sunnana markaas ay gaar markaa u soo qaateen oo caqiidadooda ku soo dareen oo ay kaga mid dhigeen markaa wuxuu sheekhu leeyahay qofka wanaajiya hadalka iyo odhaahda oo asxaabta rasuulka ilaahay ku odhanayo qofka wanaajiye hadalka uu ka odhanayo aswaajdii iyo xaasaskii nebiga ee daahiraadka ahaa ee min kulli danasin qurun dhammaantii ka daahirka ahaa waayo ilaahay ayaa ka nasahay oo qurun kasta oo sharafdooda iyo fadligooda ceeb yacni waxyeelaynaya ilaahay ayaa u doortay rasuulkiisii ilaahayna cid aan u habboonayn uma dooranin waayo ilaahay baa yidhi kuwa xumi kuwa xun bay u sugnaadeen ragga xumina dumarka xun bay u sugnaadeen kuwa wanaagsani kuwa wanaagsan dumarka wanaagsan ragga wanaagsan ragga wanaagsan dumarka wanaagsan bay u sugnaadeen nebiguna waa dayib oo ilaahay mid wanaagsan ayuunbuu dooray mid xun ilaahay uma doorin markaa sawjaadka rasuulka iyo xaasaskiisu waa kuwii uu ka dhintay oo sagaal ahaa iyo kuwii dhintay isaga oo qaba waa ummahaatulmu'miniin koob iyo toban ayaanay noqonayaan tiradoodu waxaa ugu horraysay khadiija bintu khuwaylid haweenaydaasoo intuu iyada qabay aanu cid kale la guursanin intuu noolaa baanay dhimatay hijrada ka hor zaynaba bintu khusayma umulmasaakiin la odhan jiro ayana intuu noolaa ayay dhimatay sagaal ayaa soo hadhay oo nebigu ka geeriyooday oo caayisha in abubakar ahayd iyo xabsa in cumar ahayd umu salama umu xabiiba maymuna bintulxaaris safiya bintu xuyin zaynaba bintu jaxshin sawda bintu zacma iyo juwayriya bintulxaaris sagaalkaasina waa kuwuu ka geeriyooday aswaajda markaa nebiga ee daahiraadka ah ee danas iyo qurunka sakadaahiri kuwaa weeye ilaahay baana fadligooda iyo qiimahooda inoo caddeeye wuxu uhi annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim nebi maxamed isaga ayaa kaga awlaysan mu'miniinta nafahooda wa aswaajuhu ummahaatuhum xaasaska nebiguna hooyooyinkii mu'miniinta weeye in dabadii la guursananbana ma banaynay walaa an tankixuu aswaajahum min bacdi abadan dabadii inaad guursataana idiin xalaal maaho xagga xurmada iyo qadarka waxay ka ahaayeen hoyooyinkii mu'miniinta ilaahayna aayad qur'aana ayuu kaga hadlay oo fii suurati alaxsaab ku sugan ilaahay waxa uu yidhi dumarkii nebigow yaa nisaa nabiyi man ya'tii minkuna bifaaxisha ta xumaan markaas akhlaaqa xumo iyo la timaadda yacnii cadaabka waa loo labalaabi doonaa ta adeecada ee idinka midi alliya rasuulkiisa adeecda ee camal wanaagsan samaysana ajrigeeda waa loo labanlaabayaa laba jeer baa la siinaya risqi kariimana ilaahay waa u diyaariyey yaa nisaaa nabiy lastunna ka axadin dumarkii nebiga uma tiidin koox dumarka ka mida lama mid tiidin haddaa ilaahay ka cabsataan yacnii ajriyo abaalmarin weyn baa helaysaan hadalka ha jilcinina aad ragga la hadlaysaan oo haddaad jilcisaan wuxuu damci doono damacgeli doona ee idin dabageli doona ka qalbiga maradka iyo xanuunka shaahwadu kaga jiro hadal wanaagsan dhaha dumarkii nebi maxamed baa la leeyahy ummahaatulmuminiin kayd baa leeyahy hadalka markaa ragga la hadlaysaan ha jeclinina maxaad u maray dumarkii kalena waqarnaa fii buyuutikuna guryihiinna ilaahay ku sugma baa uu yidhi tabaruj iyo markaa ziinadiin iyo quruxdiinna oo muujisaan sidii dadkii waxmagaradkii hore ay u muujin jireen oo kale ha u muujinina salaada oga sakada bixiya aliya rasuulkiisana ateeca innamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti ahlu beytkii rasuulka wuxaa ilaahay doonaya qurunka inuu idinka tegsiiyo inuu idin daahiriyo daahirin buu ilaahay doonaya waxa xusaan oo dadka u sheegtaan maa yutlaa fii buyuutikina min aayaati illahi waalxikma ilaahay aayaadkiisa iyo xikmada sunnaha nebiga ah ina allaha kaana latiifan khabiira markaa dumarka nebigu fadli ayay lahaayeen aan cid kale aanay lahayn oo silada iyo xidhiirka iyo suxbada ay nebiga la lahaayeen ayaa aad iyo laxad weyneed idan waajibku markaas waxa weeye in markaa hadalka iyo odhahdaad ka odhanayso inaad wanaajiso oo zawjaadkii rasuulka ilaahay u dooray inay yihiin inay markaa danas iyo qurun iyo odhan ay ka dahiran yihiin inaad markaa wanaajiso sidaa u xusto ayaa loo baahan yahay dumarka waxa ugu fadli badan khadiijo iyo caayisha fadaa'ila ayaa loo sugay aanay kuwa kala lahayn oo haba wada wadaagaan inay xaasaskii dumarkii in ummahaatiilmu'miniin yihiin haddana labadaasaa ugu sii mudnaa labadooda culimmada qaar baa khadiijo fadilay oo mu'miniinta kuwii ugu horreeyey ama qofkii ugu horreeye ilaahay rumeeyey bay ahayd weliba xadiid xadiid saxiixa ayana ku soo aroortay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay inuu jibriil u yimi nebiga wuxu uhi yaa rasuula allah tani waa khadiija way kuu timi macnaa waa kuu soo socotaao weel bay sidaa idaam ama raashin ama sharaab ku jiro markay kuu timaadda sanaan rabbigeed ka timi iyo xaggayga ka timi ugu bushaaree ee u akhriyo yacni sanaantaa gaadhsii waxaan idigu bushaaraysaa guri jannadaahoo min qasabin lu'lu iyo jawhar ka samaysan oon qayle iyo tacab iyo daal midnaba aanu oolin xadiis imaam bukhaariiyo muslim ay warinayaan xadiid kale oo isagana bukhaariiyo muslim ay warinayaan nebigu wuxuu uhi khayru nisaa'ihaa yacnii ummadda dumarkeedii waxa ugu khayr badnaa maryama bintu cimraan xilligeedii ama adduunyada wa khayru nisaa'ihaa ummaddan dumarkeedana waxa ugu khayr badan khadiija bintu khuwaylid ayaa ugu khayr badan culimmada qaarkood waxay fadilaan caaisha waayo dacwaddii bay la caasirtay iyo shareecda soo degitaankeedii yacnii waxay la kulantay oe xafiday cilmigii nebiga waxaan markaa khadiija iyo tu kalatoona aanay soo gaadhin markii nebiga la yidhi dadka yaad ugu jeceshay wuxuuhi caaisha فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام raashiga tariidka la yidhaha siduu uga fadli badan yahay yacnii raashinka ayaa cayshada dumarka uga fadli badan tahay qolana halkaasii bari qolaa kulmisay oo iyagu waxay yidhahdeen khadiija dhinac bay ka fadli badan tahay oo islaamka qaybtiisii hore raad weyn bay ku lahaydoo xagga wihiilinta iyo ayididda nebiga iyo xoolaheedu ay ka qaybgelisay xaggaa marka laga eego meel aan mansile iyo darajo aan cidla ku celiidiyaynin bay leedahay carruurtiisii ugu badnayd ayada ayaa dhashay oo dee ibraahim mooyaane inta kale ayada ayaa dhashay nebiguna waa xusi jiray ilaa caaisha ay tidhi kumaan hinaasin yacnii dumarkii nebiga intaa khadiijo ku hinaasay haddana ma soo gaadhin bay tiroo maan arag laakiin nebiga ayaa sheegi jiray neef ayuu qali jiray markaasuu intuu googooyo ayuu u diri jiray saaxiibadaheed markaasaan odhan jiray mala adduunyada khadiijo mooya gabadh kaleba ilaahay ma abuurin sidaa iyo sidaa iyo saasay ahayd buu odhan jiro ilmaha weliba ilaahay iga siiye caaishana waxay idhahdeen waxay ka fadli badan tahay xagga marka laga eego cilmiga qaadidiisa iyo gaadhsiinta ummadda la gaadhsiinayo dee waxaanay khadiiji markaa la wadaagin ayaa yaro lahayd markaa qofka hagaajiya buuhi sheekhu fii asxaabi rasuuli illaahi wa aswaajihi taahiraati min kulli danasi wa duriyaatihi iyo duriyaddiisa duriyadda rasuulkuna waxa weeye waa awlaaddii isagu u dhalay oo dhammaantood markaa intii uu noolaa ayay wada dhinteen faatima mooyaane markaa duriyaddiisa isagana laga daahiriyey rijsi iyo qurun kasta dhammaantii oo duriyaddiisa wasfigaasi markaa waa ku rumoobayey oo ka beri ayay ahaayeen qurun iyo ceebaha akhlaaqda markaas waxyeeleeyo oo dhan waxaa soo gelaya marka awlaaddii faatimo iyo wixii markaa ka sii dhashay xasan iyo xusein waa durriyadda nebiga ayay ka mid yihiin waayo ilaahay qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay nebiyullaahi ibraahim wahabnaa lahu isxaaqa wa yacquuba marka dambe ayuu odhanayaa markaas ilaahay uu sheegayaa wa min durriyati daawuuda wa sulaymaana yacni waa kuwa ka sii dembeeyey ambiyadii markaa dabadii nebiyullahi ibraahim yimi oo dham inay durriyatu ibraahim yihiin baa ilaahay ku tilmaamay laakiin waxa laga maarmaan ah waxaa la yaaliya wixii awlaaddii xasan iyo xusein durriyadda nebiga ayay ka mid yihiin laakiin dee mid wanaagsan iyo mid xumiba durriyadda waa ka soo baxayaan xagga dhalashada ma aha ee waxa weeye xagga camalfalka iyo wixii markaas ay samaynayaan ee halkaas ayuunbuu ka dhashay uun macnaheeduma waa ciddii weliba wanaag samaysa ilaa cid badanoo weecatay oo durriyaddaa ka mida ayaa jirte markaas aalu beytka rasuulka waxaa soo gelaya aswaajdiisii qaraabadiisii aalu cabbaas iyo aalu abi aalib iyo aalu xaaris ibnu cabdilmualib iyo iyo awlaaddiisaas iyo ciddii markaa ka tafdiirantay ayaa soo gelaysa markaa qofkii hadalka u wanaajiya ee hadal wanaagsan ka yidhaahda asxaabta rasuulka aswaajida daahiraadka min kulli danasin laga daahiriye duriyaadkiisa rijsi iyo qululodha ka daahirka nifaaq buu ka beri noqday ayuu sheekhu yidhi maxaa yidha saxaabada in la nibcaado in la dacniyo in dumarkii rasuulka wax laga sheego siiba caaisho wax laga sheego zine iyo xumaan lagu sheegaa waa munaafiqiinta arrinkooda ina aladiina jaa-uu biliifki cusbatun minkum koox idin ka mida bay ahaayeen baa ilayidhi ha u malaynee shar baa ilayidhi khayr buu idin yahay mid welibana dembiga wuxuu ka kasbaday ayuu leeyahy kii weynankiisa kasbadayna cadaab weyn buu leeyahy cabdillahi ibnu ubayi buu ahaa marka asalkaa yacnii nacaybka saxaabada iyo aswaajda rasuulku halkaan ayuu ka yimi markaa qofkii isagu hadalkooda wanaajiya uu ka sheegayo nifaaqa beri ayuu ka noqday oo nimanka weliba rawaafida laydhaba saxaabada markaa naca oo takfiiriya calina ku xeel dheeraada iyo durriyadda waxaana markaa dee mu'asisu ahaa asal yuhuud ayuu ku leeyahy cabdillahi ibnu saba ninkaa yuhuudigaa xaggiisa ayay ka timi marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacala waman axsana alqowla hadalka ka wanaajiya u odhanaya fii asxaabi rasuulilahi sala allahu alay wasalam wa aswaaji iyo xaasaskiisii aldaahiraati ee ka daahirkaa min kulli danasin qurun dhammaantii wa durriyaati iyo tafiirtiisii almuqadasiina ee ayaguna ka dahirnaa ama laga daahiriyey almuqadasiina min kulli rijsi qurun kasta iyo nijaaskiisa laga daahiriyey faqad bari'a min annifaaqi nifaaq ayuu ka bari noqday wa culamaa'u salafi culimmadii salafka oo min asaabiqiina kuwii horreeyey ka mida iyo waman bacdahum ciddii ka dambaysay oo min ataabiciina kuwii raacay ah ahli lkhayri khayrka ehelka waha wal aahari iyo ahartii rasuulka wa ahli lfiqi wannadari fiqiga garashada iyo fiirada u saaxiibka ehelka u ahaa laa yudkaruuna lagu sheegi maayo iyagana ilaa biljamiili wax qurux badan mooyaane waman dakarahum kaku sheega bisuu'in xumaan fahuwa calaa hayri sabiili jidhkii toosnaa midaan ahayn ayuu ku sugan yahay sheekhu tartiib wanaagsan oo munaasib ah ayuu ugaga hadlay halkan markuu saxaabada wixii u waajibkahaa ka soo hadlay aalubaydkii rasuulka wixii u waajibkahaa ka soo hadlay ayaa haddana culimmadii ummaddan waxa u waajibkaabuu ka hadlayaa culimmada ummadda oo salafgeediiyo kuweedii horreeyee oo saxaabadii iyo taabiciintii raacday iyo taabicu taabiciintii wixii culimmada marka a'immatulhudaaga ahaa ee culamaau salafkii ummaddale horreeyey ee ayaga lagu dayanayay la raacayey xaqanayna soo gaadhsiiyey ayagana markaas wixii u waajib ahay xaqoodu ahaa ayuu markaa sheekhu inooga hadlay marka waxa uu leeyahay sheekhu culimmadii salafka culimmadii horraysay ee kuwii saabiqiin tahay ee islaamka u horreeyey iyo xaqan markaa hirgelintiisa iyo qaadidiisa iyo ciddii ayaa ka dambaysay waa saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciintii iyo culamaau salaf kuwaasaa la yidhaahdaa ee weliba ahalka u ahaa khayrka yacnii camalka wanaagsan iyo khayrka u saaxiib ahalka ahaa wal ahar aharka u ahalka ahaa aharka waxaa looga jeedaa waxa weeye waa xadiidka iyo aahaartii nebiga raadkiisa gurayey wixii ka sugnaaday nebiga markaas sugaya ehelka u ahaa fiqiga iyo garashada iyo fahamka u ehelkaha iyo nadarka iyo fiirada laa yudkaruuna ilaa biljamiil lagu sheegi maayo oo lagu xusi maayo wax wanaagsan mooyaane waxaa yacnii waa in la jeclaado la xidhiyo waa inaan la nuqsaaminin yacni waa in mansiladooda iyo halkay leeyihiinna la gartaa ilaahay baa yacni ku sadexeeyey nafdiisa iyo malaa'igta ayaa ilaahay ku saxeeyey shahid allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu waululcilmi qaa'ima bilqist ilaahay waxau ka marag kacay caddeeyey inaan alla xaq lagu caabudaa isaga mooyee jirin malaa'igtuna waa caddeeyeen wa ululcilmina waa caddeeyena waa ku saddexeeyey qaa'iman bilqist inuu cadaaladku taagan yahay ilaahay waxaa kaloo ilaali yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum kuwa ilaahay rumeeye muuminiinta kor buu qaadaya waladiina uutul cilma darajaad kuwa muuminiintaana kuwa cilmiga la siina darajaad baa ilahay kor usii qaadaya waxaa kaloo ilaahay yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxa ka cabsada un alleh addoommadiisa kuwa culimmada ahee aqoonta u leh waxa kale oo xadiid isagana imaam axmed iyo abu daa'uud iyo tirmidiyo ay warinayaan yacnii culimmada qaarkood ay xasan ku sheeqana ay daciifiyeen waxau tilmaamayey in caalimka uu dembidhaaf weydiin samaawaadiyo dhul cidda ku sugan oo dhib xataa kalluunka badda ku jira ayaa dembidhaaf weydiiya fadliga caalimku caabidka kaa iska cibaadaysanay uu ka fadli badan yahay waa sida dayaxu uga nuur badan yahay xidigaha kale culimmadu waa warahatul ambiya ambiyada kuwii dhaxlay weeye ambiyadana lamaya lagama dhaxlin oo may dhaxalsiinin diinaar iyo dirhamtoona cilmi ayay dhaxalsiiyey qofka qaataana wuxuu qaatay dheef weyn haddaba saxaabadii rasuulku culimay lahaayeen taabiciintii iyo taabicu taabiciintiina culimo ayay lahaayeen kuwa diinta markaayna soo gaadhsiiyey weeye nebigeennuna muhimmadda culimmada isagoo ka hadlaya xadiidu cuqayli warinaya ibnu abilxaatim طبراني ابن عدي بيهقي خطيب شرف أصحاب الحديث وكوريني بزار أيا وريني يعني عمضة إن بدلنا أي ضعيفيين الخطيب البغدادي لو كسر نغلي إمام أحمد مركع إنه تسيحيي ibnuqayim aljawsina markaas uu xoojinayo xadiidkaas wuxuu tilmaamay yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduulu cilmigan waxaa xambaaraya jiil kasta iyo qolo kasta qoladii hore ka dambaysay waxaa xambaaraya cuduuluhu kuwa caadiliintaa jiil kasta kuwooda caadiliinta ee toosan baa cilmiga xambaara oo maxay muhimmadoodu tahy yanfuuna canhu taxriifa alghaaliin waxay ka anfiyaan kuwa khaaliinta ee xadgudba taxriifka iyo weecinta ay nusuusta ku sameeyaan ayay ka anfiyaan oy ka reebaan waintixaala almubtiliina kuwa baatil wadayaasha sheegashadooda ay markaa iyaguna sheeganayaan bay ka anfiyaan wa ta'wiila aljaahiliina kuwa jaahiliinta en waxmagaradka ta'wiilka ay ku sameeyaan iyo fasiridda ay ku sameeyaan ayay markaa ka anfiyaan oo muhiimaddaas ayay hayaan markaa kuwa ilaahay diintiisa dee ka soo gaarsiiyey weeye kuwa amarkiisa markaa ku taagan weeye nabiguna xadiidka bukhaariiyo muslim warinayaan maal ayuu yeelay wuxuu uhi waxaan ilaahay igu soo saaray hanuun iyo cilmi wuxuu la mid yahay roob fara badan oo dhul helay dhulkiibaa qaybsamayo midi waa qayb wanaagsan oo biyaha aqbalayso daaq badani uu ka soo baxayo meelo biyaha qabtana leh oo ilaahay dadkii markaas uu ku anfacay oy ka cabbeen ooy ka waraabsadeen oy ka beerteen oo xoolahoodii ka daaqeen iyo dhul kale oo iyadu markaa meel sibsiba ah oon biyo qabanaynin oon waxba soo saaraynin roobkaasoo kale ayuu ka dhigan yahay markaa dadkii ayaa waxay u qaybsanayaan oo kaa hore waxa weeyaan ka ilaahay diintiisa fahmay ee u anfacay wuxuu ilaahay igu soo saaray ee bartay ee dadkaasii baray kanuu ku tilmaamay roobka markaa meesha gawaantaa helayna waa ka aan madaxaba kor u qaadin ee hanuunkii ilaahay laygu soo dirayna aan aqbalin kaas ayuu ku tilmaamay nebigu sala allahu caley wasalam marka ummadda waxaa waajib ku ah inay markaas culimmada fadligooda u gartaan culimmada haddii la dhaleeceeyo wax laga sheegana macnaha waxa weeye diinta ay xambaarsanayeen baa laga sheegayaa macnuhu waxa weeye markaa diintiina inoo dhowrsan mayso inaa ilaashami mayso marka in la jeclaado cilmiga iyo diintiiyo iimaanka lagu jeclaado ayaa markaa mid laga maarmaana waayo ilaahay dartii in laysu jeclaa muslimiintao dhammi inay isjeclaadaan waa mid waajiba qof walbana mansiladiisa in la dejiyaa waa meel arrin laga maarmaana saxaabadu mansilay lahayn taabiciintu mansilay kuwii ka dambeeyey mansilay lahaayeen waxaa waajiba in markaa kalgacayl iyo qadarid iyo wanaag fiic badan in lagu sheego oo aan markaa xumaan lagu sheegin yacnii asxaabu muusa markii la weydiiyey ayaa ummadda u khayr badan waxay yidhahdeen dee asxaabtii muuse markii la weydiiyey taabu ciisa waxay dhahay xawaariyiintii rawaafid baa la weydiiye dadka ayaa ugu shar badan waxay dhahay asxaabti rasuulka ugu shar badan yacni waa waa ayaandarre aad iyo dhaxad weyn xagga culimmada marka laga hadlayana dadku waa laba saddex qaybood qolo culimmada weynayntooda ku xadgudubtay oo markaas yacnii xadkii ay lahaayeen dhaafisay oo aqwaashooda u tacasubaysa oo aqwaasha rasuulka xataa ka hormarinaysa oo markaa iyagu halkaa mariyey qolo aan markaa culimmada aan qadarkooda aan garanaynin aqwaashooda aan ictibaarinaynin odhanaya markaa wax alla waxaynu uga baahanay ma jira kitaabka iyo sunni waa haysanay innaguna markaas aan la soo baxno oo aan markaa waxba la soo bixi karaynin waayo diinta sidii ay salafkii ummaddani u fahmeen ayuun baynu u fahmaynaa meel dhexaynu markaa ka soo qaadanaynaa ma jirto waa labada dariiqi markaas qoladaa markaa aimada u tacasubtay aqwaashoodii kitaabka iyo sunnaha ka horraysiisay iyo qoladaa markaa nuqsaamisay ee fudaydisay culimaau salafkii ayaa markaas u dhaxeeya oo markaa in fadliga culimmada la qiro in mid walba mansiladiisa la dejiyo in culumtooda iyo fahankooda markaas la qaato oo markaa diinta lagu fahmo culimmada aqwaasheedana yacni waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood waxa daliil kitaabkiiyo sunnihii tusinayo waa waajib in la raacaa wax daliilka khilaafsan oo in laga tagaa laga maarmaanay tay waayo imaam weliba saasulaha ka taga hadalkayga hadduu kitaabka ilahay khilaafo ama sunnaha rasuulka iyo aqwaalaan dilada inay khilaafsantay inay waafaqsantay toona aanay sugnaanin taana markaas in ayadana lagu dhaqmo oo la raaco ayaa mudan iskhilaafkan culimmada iyo madaahibta ay iskhilaafeenna waxyaalo badan baa keenay sheekh saam ibnu taymiya ayaa markaa kaga hadlay rafcu lmaraam can ala'immati alaclaam waxaa laga yaabaa imaamkeena inaanu xadiidkeeni sooba gaadhinba ama inuu markaa soo gaadhay laakiin aanu agtiisa ku ansixin ama uu malaynayo inuu mansuukh yahay yacni waxyaalo badan ayaa jira waman dakarahum bisuuin fahuwa calaa hayri sabiil qofkii xumaan ku sheegaana yacni jidhkii toosnaaya mu'miniinta midaan ahayn ayuu maray waman yushaaqir rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniina qofka rasuulka khilaafay intuu hanuunkuu caddaaday dabadii raacana jidhka mu'miniinta midaan ahayn nuwallihi maa tawallaa waxaan u sii dayn doonnaa waxa uu tawalliyu doortay wanuslihi jahannam waan gelin doonaa wasaad masiiraa jidahanna markaa taasi way u xumaatay markaa qofka muslimkaa inuu cilmiga markaa kororsigiisa ku dadaalo oo cilmiga marna iyo faa'iidada iyo culimmada weydiintooda marnaba aanu ka caajisin mutawaadicuu noqdo markaas quruurka iyo markaa dagiya uu iska ilaaliyo iyo markaa iscajabinta ayaa laga maarmaana wa culamaau salafi salafka culimmadiisii culimmadii salafka ahayd ee horraysay ay mina saabiqiina kuwii horreeyey islaamka u horreeyey ka mida wa min bacdahum iyo ciddii ka dambaysay min ataabiciina taabiciinta ka ahday ahlu lkhayri walahari wa ahlu lfiqhi wanadr ama ahli lkhayri khayrka ehelka u ahaa walahar iyo aharta axaadiid rasuulka ah ahar khabar ayuu mulaadif u noqdaa marka qaarkoodna wixii markaa saxaabada ka sugnay ayaa loo isticmaala lakiin waa macnaha caamkaa yacnii aharta rasuulka ehelka u ahaaye ayagu dabagurayey wa ahli lfiqhi wanadari fiqiga iyo fiirada ahalka u ahaa oo culimmaday laba qaybood u qaybeen culamaa ul ahar waa culimmada sunnaha rasuulka markaas ku dadaalay ee xafiday ee markaas wixii lagu darayna ka saaray ee ummadda iyadoo saafiya u soo markaa bandhigay culamaa u riwaaya la yidhaahdaa qaarna fuqaha la yidhaha waa kuwa axkaamta adiladan kala soo baxay ee fiqigeeda caddeeye sharxee dadka u caddeeyey culamaau diraaya kuwaana la yidhaahdaa qaar isku daray labada aqoonoodba oo fuqaha muxadisiina baa jira sida imaamu axmed iyo maalik iyo shaafici iyo bukhaari iyo waana fuqaha waana muxadisiin oo xaggii riwaayada iyo xaggii markaa diraayadaba way isku darsadeen fiqigana marfiqul akbar ba ayaa culimmadu tilmaamaano waa caqiidada marna fiqi camaliya bay yidhahdaano waa fiqigan axkaamta oo aan markaa midkoodna midka kale aanu ka dhicin marka culimmadii salafka ahlu lfiqhi oo min asaabiqiina waman bacdahum min ataabiciina ahli lkhayri khayrka ehelka u ahaa walaathar iyo aharta rasuulka waahli lfiqhi fiqiga ee wanadari fiirada u ehelka laa yudkaruuna lagu sheegi maayo ilaa biljamiil wax qurux badan oo wanaagsan mooyaane wama dakarahum bisuinka xumaan ku sheegaana fahuwa calaa hayri sabiili jidkii toosnaa midaan hayn buu hayaa walaa nufadilu ka fadili mayno oo ka sarraysiin mayno axadan min alwliyaa'i mid awliyada ka mida calaa axadin min alambiyaai mid ambiyada ka mida ka fadili mayno calayhim asalaam wanaquulu waxaan odhanaynaa nebiyun waaxidun nebi keliya afdalu min jamiici alawliyaa'i awliyada dhammaantood nebi keliya ayaa ka wada fadli badan waxa ay culimmadu caqiidada kaga hadlayaan firaq iyo kooxa lumay godciloy galeen weeye iminka niman suufiyahoo malaaxido lagu tilmaamay oo nimanka qaba markaa waxdatulwujuud khaaliqa iyo makhluuqu inay midaysan yihiin ee odaygoo ahaa ibnu carabi ninka la yidhaahdo futuxaat ulmakiya fusuusulxikam iyo ninka kutubta alihi ayaa wuxuu qabaa weligu inuu ka fadli badan yahay nebiga yacnii isagaana isku wada inuu yidhaahdo nebigaan ka fadli badanahay markuu caqiida taa taqriirinayo wuxuu doonayaa un inuu isagu markaa iska fadila nebiga oo idhahdo markaa wilaayadaa ugu sarraysa nebinimadaa ku xigta risaaladaa ka sii hoosaysa maqaamu nubuwati fii barsakhin fuwayqa rasuuli wa duuna alweliyi abyaadaasuu markaas lahaa waana hadal markaas baatilahoo aan waxba kaba jiraan ah waxa uu leeyahay sheekhu fadili maynu oo markuu halkaa haddana culimmadii ayuu awliyadii inoogu soo galay awliyadana ilaahay baa inoo sheegay waxaynu yacnii cidba aynu garan waayayno ama aynu yacnii ku muranno ama meel kale aynu la kacnoba maaha alaa ina awliyaa allaahi ilaahay wuxuu leeya awliyada ilaahay wilaayaduna waa dhowaansho iyo jacayl kuwa ilaahay u dhow ee alla jecel yahay waxa weeye aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa ilaahay rumeeye ee ka cabsada alaa ina awliya llahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyada ilahay cabsi korkooda maani mana murugoonayaan waana kuwa ilaahay rumeeye ee ka cabsada ilaahay baa saa inoogu sheegay qof kasta oo mu'minahoo ilaahay rumeeyo ka cabsada weli ilaahay weeye maaha mid raamale maaha markaa mid murjinnayo warana sita mid qulub dhamanaya ma aha yacni waa qofkaa ilaahay ka cabsaday ilaahay rumeeye ee ilaahay ka cabsada weli la yidhaahdaa marka axad awliyadaa ka mida axad ambiyadii midka ambiyadii ka mida ka fadili mayno sidaa markaas ay yidhaahdeen qolyaha markaas ahlu baatilkaa ay yidhaahdeen ma odhanayno waxaan leenahay nebi qura ayaa wuxuu ka fadli badan yahay awliyada dhammaantood nebi umar iyo caqidatu ahlisunna waaljamaaca taas weeye awliyadu waa addoommada ilaahay ee ilaahay rumeeyey ee markaa isaga ka cabsanaya axad markaa ka mida iyo mid ka midaho markaa nebi gaaraya ama ambiyadii gaaraya ama ka fadli badan ma jiro walaa nufadilu fadili mayno ka sarraysiin mayno axadan min alawliya mid awliyada ka mida calaa axadin mid min alambiyaa'i ambiyadii ilaahay u waxyoonayay ee sharcigiisa iyo diintiisa u dhibay ka fadili mayno ka sarraysiin mayno wa naquulu waxaan odhanaynaa nebiyun waaxidun nebi keliya ayaa afdalu ka fadli badan min jamiici alawliyaa'i awliyada dhammaanteed nebi keliya ayaa ka fadli badan oo dhammaantood markaa ka wada sarreeya amarkaa in sidaa loo fahmo ayaa markaa laga maarmaana wa nu'minu waxaan rumaynaynaa buuhi sheekhu bimaa jaa'a wixii yima min karaamaatihim karaamooyinkooda wasaxa ka ansaxay can ihiqaati dadkii lagu kala soonaaya min riwaayaatihim waxay riwaayaadkooda ahee laga wariyey ayadana waa rumaynaynaa markuu awliyadii inooga warramay inaanay ambiyada ka fadli badoonaanay ka sarraynin inooga warramay ayaa wuxuu inooga warramay awliyadaasi inay karaamooyin ay leeyihiin ahlusunna waljamaacana waxay rumaysan yihiin karaamaadka awliyada ee kitaabkiiyo sunnaha ku yimi iyo wixii ka ansaxay hiqaad iyo dad lagu kalsoon yahay ee waxyaalaha laga wariyey ah ee laga sheegay waa rumaynaynaa karaamaadkuna waxa weeye waxaa la yidhaha arrinka khaariq lilcaada sidii caadadii la arki jiray iyo wixii la yaqaanay yacnii dilaacinaya ka hor imanaya ka sarreeya ayaa la yidhaahdaa iminka dee sunanka kawnigaa ilaahay waddo ayuu u dhigay caadaduna sibay u socotaa waxaa la arkaa caadada iyo sunnaha iyo waxaa la arki jiray wax ka duwan inay yimaadaan waxaasaa khawaariqulcaada la yidhaahdaa marka waxyaalaha khawaariqulcaadadana haddii ay nebi ay gacantiisa ku timaado mucjizaa la yidhaahdaa sida mucjisadii qur'aanka ee nebiyulaahi maxamed siye jin iyo insi suuradda ugu yara ay la iman kari waayeen ushii nebiyulaahi muuse iyo sagaalkii aayadood soo noolayntii nebiyulaahi mciise uu soo noolaynayay dadka dhintay yacni kuwa mucjizaa la yidhaahdaa khawaariiqda ambiyada haddii nin wanaagsan oo saalixa ilaahay gacantiisa ku keenana karaamaa la yidhaahdaa ilaahay xaggiisa uu kaga karaameeyey oo markaas ama xujo yacnii u ah ama yacni xaajo darteed yacni loo siiyey haddii ay markaa faaliye ama sixiroole ama kuwan markaa diintaba aan shaqada ku lahaynee raamaha iyo warbaha sita ay ku timaadana ayada karaamo lama yidhaahdee waa axwaal shaydaan weeye wax markaa shaydaan isagu uu la yimi oo uu keenay weeyo markaa lagu imtixaamayo inuu hawadaa duulaad laga yaabo ad aragto ama biyo iska dul cararo ama waxyaalo la yaabla uu sameeyo wax horta waa indha sarcaad oo haddaad markaa ayad kursiga aad ka akhristo waxalayaaliya waxay ku yeelayaan ama aad ka arkaysaa ma jirto waxna waa wax markaa jigaa sumayr iyo imaamu shaafici baa waxaa laga wariyay haddaad aragto nin hawadaa duulaya ha iska rumaynin acmaashiisan iyo wuxuu qabanaya kitaabka u bandhig hadduu kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga ku toosan yihu qof ilaahay ka cabsanayo oo rumaysan yahayna waa karaamo haddii kaloonu diinta qof shaqaba kula hayna shaydaan ayaa xambaarsan mudha waa shaydaannimo marka waxaad eegaysaa camalkiisa hadduu islaamka waafaqsan yahi waxaa gacanta ku imanaya waa karaamo haddii kale waa khidma iyo adeeg shaydaan u qabanayo wa yowma yaxshuruhum jamiica yaa macshara aljinni qad istaktartum min alinsi waa badsateenoo waa lumiseen wa qaala awliyaahum min alinsi rabbana istamtaca bacduna bibacd waa isku raaxaysanna waa isu adeegni ayay odhanayeen marka khawaariq shaydaaniya ayaa jirta iyaduna intaa la kala ogaada ayaa laga maarmaana karaamada weliga ee ka imanaysa qofkan saalixa ahee wanaagsan ee camalka wanaagsan samaynaya iyo tan markaa ka imanaysa nimanka markaa shayaadiinta iyo faaliyayaasha iyo sixiroolayaasha in la kala saaro ayaa laga maarmaana hortu mid weeyaane weligu dee gacanta kuma haysto oo karaamo uu ku haystu ku hanjabayaa ma jiro oo caawa kugu soo fasaxaya haddaad waxu diiddo kan kugu soo fasaxaya kodhaya bal hadda caawa waxaa ku gaadha caawaanu diyaandiyaha kaa dhigaynaa waa nin shaydaan la soo heshiyo shaydaan u shaqaynaya markaa caawu dabeetana waraabayaal shaydaan ay adhigii markaa kaa gelayaan ama markaasay wax ku waxyeelaynayaan haddaanad adigu dikrigii ilaahay iyo aanad haysanin markaa oo ilaahay xuskiisii aanad haysanin caawu kugu soo dalbanaya marka wuxuu leeyahay sheekhu wixii yimi karaamaadkooda ah waayo qur'aanka ayaa ilaahay in badan kaga warramay waxaa ilaahay inooga warramay asxaabulkahfi nimankaa dhallinyarada ahaa ilaahay rumeeyey ee tolkood markaa ka fakaday wa labisuu fii kahfihim alaaa miatin siniina wasdaaduu tisca yacnii saddexda boqol iyo sagaalka cisho markaa godka ku jiray ilaahay markaa rogrogayey muddada halkaa ku noolaa raashin iyo sharaab la'aan halkaa ku noolaa yacni waa karaama ayay ahayd waxa kaloo markaas karaamooyinka markaa la sheegay ka mida dee maryama kulamaa dakhala calayha zakariya almaxrab wajada cindaha risqa iyadoo halkaa ilaahay iskaga caabudayso aan ka bixin ayaa ilaahay markaa risqa iyo midhahaas halkaa loogu keenayay saxaabada qaar markaa geeriyooday oo ilaahay markaa uu shinni kaga ilaaliya baa jira cadowgii doonay inuu waxyeeleeyo waxaa ka mid a laba saxaabi oo wada socday oo dabeetana laba tirig ay u baxayeen hal tirig markaa u baxaya oo iftiinsanaya maray kala weecdeenna midba mid u weecday ambiye yacni saxaabadii rasuulka qaar dad dulmiyey oo dhib u geystay habaaray oo habaarkii ku dhacay saciid ibnu zayd oo kale ruux dumara ayaa dhul ku qabsatay markaasuu idhi ilaahayow hadday been sheegayso been igu haysto ilaahw indhaha tir halkaana ku dil buu yidhi sidii bay dabeetana noqotay oo intay indhabeeshay ayay dabeetana god ku dhacday meesheedii ka mid ah markaasay tidhi dacwadii saciid ibnu zayd bay gu dhacday nin kaloo saxaabii waa kiisa ku habaarayay mid kaloo isla saa u dulmiyey ilaah cumrigiisa dheeree ilaahu carruurtiisana badi ilaahay u carridu lilfitna fitnana ilaahay u bandhig isagoo dabeetana waxay sheegeen xaajibiyadiisaas iyo sunnayaashii indhaha ku soo dhaceen inuu dumarka markaa dariiqa isu taagtaagi jiro ee la dhiin jiray yani sidaasaa ducadooda markaas loo aqbalay marka karaamaadkooda wixii markaa kitaabka iyo sunnaha ku yimi waa aaminsannahay oo waa rumaynaynaa buhi sheekhu wasaxa can ithiqaati min riwaayaatihim iyo wixii ka ansaxay dadka lagu kalsooyey riwaayaadkooda waxaa jira imika kutubda layla karaamaadka awliyada laga warramaya markaasaa lo leeya sheekhu ways baa karaamadiisa ilaa midka wa min karaamaatihi inuu habeen jiir noqday bisad noqdo jiirarkii lameeyey inuu kan markaa malakul mawdu ka daba carro ilma ka soo riday waxba kama jiraan been weeye iyo khuraafaad been iyo khuraafaad aan jirin weeye markaa marka waxaa inaan la rumaysanin ee wuxuu ku leeyahay bal u fiirsa wanu'minu bima jaa min karaamaatihim ee qur-aanka iyo sunnaha ku yimi wasaxa can ithiqaati min riwaayaatihim dad lagu kalsoon yahay oo warkoodii hadalkooda la qaadanaya ka ansaxay ee maaha wax kastoo laga sheegoo la yidhaahdo iyo halkanaa markaa buur halkanaa la kiciyo bucur bacayr baa lagu fadhiisiiyo siaasuu uga boodo seen uga soo booday nin sheekha ayaa maalin annagooda fadhin allah u naxariistee wuu dhintay ayaa wuxuu yidhi qoladii halkaa waxaa rumaysanayd in buurtan la kiciyo markaa sheekhusufureyn ka booday oo markaa haddana ka sii booday oo lagu fadhiisiiyey ayaa anagoo iskuul fadhina saa u oodan axoontiyadii i war hebelow soo maydaan odhan sheekh yusuf kowrin baa buurtan ka booday oo haddana ka soo booday car adigu ooddaa ka soo disbuudhi haddaba bal adigu bal car adigu ooddaa ka soo disbuudhi haddaad la rumaysantahay in sheekh yusuf kowrin buur ka booday hadda car ooddaa ka soo disbuudhi yani waa waxaan jirin waa khuraafadiiyo waxaan jirin weeye marka karaamaadka waxaa la rumaynayaa wixii ay ku yimaadeen nusuustaasi iyo wixii ansaxay waana markaa isagoo meel maraya yacni in ilaahay raashin siiyo in cadow iyo dhib haysata ilaahay uga gargaaro in ilaahay biyasiyo waa kaalmo ilaahay u kaalmaynayo weeye ama cadow iyo cid haysaysanu markaas ilaahay uga hililayo laakiin wuxuu haystu markaa ku hanjabayo ma aha wa nu'minu waxaan rumaynaynaa bimaa kii jaa'a yimi ee min karaamaatihim karaamooyinkooda oo wasaxa ka ansaxay canihiqaati dadka lagu kalsoon yahay min riwaayaatihim riwaayaadkoodii waxay wariyeen ama wixii laga wariyeyna ayadana waa rumaynaynaa markaas karaamadana sidaa markaas in loo rumeeyo ayaa laga maarmaan oo mar baahidiisa ayaa ilaahay markaas ugu keenaa marna xujo oogiddeeda ayaa loogu keenaa karaamo kasta iyo khaariqo kastoo weli ku timaadaana deliil waxay u tahay nebiga markaasuu raacsan yahay shareecadiisa ayay markaas iyaduna deliil ay u tahay markaasi aynaan taanu ogaanaa arrin laga maarmaan weeye wallahu aclam markaa inoogu joogo